insha allah
haa hibay hambalyadan iga hoo haddaa horumarkii la helay hanadow halka uu marayo horumarkii dalkeenna horaan ula socdaye hal aan kaa idhaahdee hadday halyeeyadii iyo haweenkiiba haleeleen hawshiiye horaa loo yidhi howl weliba waa wada jiree halka doolar ugu hiili horumarka dalkeenna hooyo haa ibay hawaa igu martay hadalkaaga habboon heegan baan u nahay hagaajinta gobolka iyo horu socodkiisa aan hiil iyo hooba heegan u wada nahay inaan hantideenna dhammaan u hurnaa hagaajinta gobolkeenna ee hadalkayga dhuuxoo halka doolar dhiiba aan horumar gaarne halyey maayaraa habsami u hoggaanshe hibeeya halka doolar
waa tahay dhegaystayaal iyo daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii tartan cilmiyeedka bisha barakeysan ee ramadaan oo radio muqdisho iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed aad si toosa ugala socotaan qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay waa qaybihii isbarashada degmooyinka dhuusamareeb oo gobolka galgaduud ah iyo degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa caawa barnaamijka ku tartamaya qaybtii labaad waa gudageli doonaa laakiin qaybtan waa qaybtii isbarashada degmooyinka ee caawa barnaamijka ku tartamaya waxaan rabaa marka hore inaan u yeero degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud halow dhuusamareeb halow dhuusamareeb haye dhuusamareeb dabcan waxaan rabaa qaybtan waa qaybtii isbarashada degmooyinka tartamaya marka maxay tahay dhuusamareeb waxaan rabnaa inaad aniga iyo dhegaystayaasha iyo daawadayaasha guud ahaan inaad noo sharaxdo taariikhda degmada dhuusamareeb inta aad ka taqaanaan
bismillaahi raxmaani raxiim inta aan ka aqaan degmada
haye horu soco bismillaahi raxmaani raxiim inta aan ka aqaan degmada dhuusamareeb waxay soo martay taariikho aada u badan waa meel aad iyo aad u qurux badan waxaad fahmaysaa marka la yidhaah gobolka galguduud magaalo madaxdiisa galguduud horta waa maxay galguduud waa dhul qurux badan waa dhul xasaysan ah waa uga isisaaran qof aan aragna looma sharixi karo laakiin waxaan jeclaan lahay maalin maalmaha ka mida inaad socdaal ku soo madhid waa meel xoololey ah waa meel geela iyo xoolaha iyo lo-da iyo arigoo iska saaran yihiin waa meel dadkeeda waxbarashada aan lagu gaarin waa meel casaysin ah oo daaqsin wanaagsan waa meel badda cirifka ku haysa waa meel aad iyo aad loogu soo hiloobo waxaad dareemi kartaa dadka ku dhashay degmadan dhusamareeb degmadan dhusamareeb dadka ku dhashay waxaan caam ku siinahay uraniumaa ku jira sida aad u og tahay oo noo kaydsan oo aan biri ku gorgorsami doono waa degmo gegiman oo barwaaqadeedu bannaanka taal insha allah dadka ku dhashayna ma shigaan waa dadka aad dareemi karto oo meel walba ka hadla qaranka ka qabta xilalka degmadan waxaa ka soo baxa waxaa ula jeedaa dad madaxa ka soo baxa dad madaxaa ka soo baxa waxaan ula jeedaa dadka ku dhashay oo qaranka ka qabta mas-uuliyadda culus degmadahan busomareeb ay ku dhasheen intooda badan aad ula jeedaa mise qaar ba- ka mid a intooda badan intooda badan qaaraa kamid a carabka ku dhufa hadday tiraana waa ku dhufanayaa waayahay waa mar kale aan eh, taas sii gudageli doonaa waxaan rabnaa degmada imise waaxood ay ka kooban tahay maxay meelaha ay caanka ku tahay oo oo oo marka laga hadlo xarumaha qaranka marka laga hadlo xagee ca- maxay caan ku tahay dhuusa mareeb waxay caan ku tahay waxaa ku taha lixdan iyo afar xarumood oo fadhiyaashii dawladda ah waxaa ku taal intaasoo taallo oo xasuus ah intaasoo waxaa ku taal eh, brigedkii labaatan iyo koowaad waxaa ku taal wasaaraddii waxbarashada waxaa ku taal wasaaraddii caafimaadka waxaa ku taal wakaaladii biyaha aqua sabaleed agency wax ka maqan oo degmo la weydiiyaa ma jiraan intaasay kulmisaa waayahay aad baad umahadsantihiin dhuuse mareeb Eh, waxaan rabaa laakiin inaan idin weydiiyo wadajir maxaad ka taqaanaan oo gobolka banaadir caawana tartanka aad ku wada jirtaan oo aad loolamaysaan wadajir waxaanu ka naqaan insha allah inay tahay meel degmo kirsan gobolka baraandir ee ayna degan yihiin dad u dhashay galguduud oo noo soo sawira maalin walba dhusamareeb u dhashay sawirkeeda gabdhihii dhusamareeb baa lagu qabaa ee, xukuumadda waxaa uga mid ah dad ee, ee, ee, ee, galguduud dhusamareeb ku dhashay ee, sidaasaanu ka naqaan waayahay aad baad umahadsantihiin Eh, waan rajaynaa intaas iyo in ka badanba inaan aan macluumaadka iyo taariikhaha degmooyinka tartamaya aanu eh, barnaamijyo eh, ku saabsan soo baahin doono hadduu eebba idmo waa mahadsantihiin eh, reer dhuusamareeb wadajir halow wadajir halow degmada wadajir
halow reerii muqdisho haye walaal maga eh, magacaagadoo ku bilaabaya bal degmooyinka eh, guud ahaan eh, waxaa eh, shuruucdeena ka mid a qaybaha dhexe inaan degmo kasta taariikhda iyo xadaaradda ay leedahay aan la wadaagno daawadayaasha iyo dhegeystayaasha maxaad eh, wadajir ku sifayn lahayd taariikh ahaan maxaad nooga sheegi kartaan oo aad og tihiin waayahay eh, bismillahi raxmaan raxiim degmada wadajir eh, marka ugu horeysa waa mid ka mid a degmooyinka gobolka banaadir waxay leedahay haddii aan kala sheegno eh, marka ugu horeysa aan ka bilaabno dhowr laami oo gala mid wuxuu kasoo galaa eh, wadada weyn ee garoonka diyaaradaha caalamiga ee muqdisho mid wuxuu kasoo galaa bangaariyo midna waa wadada korontada degmada waxaa ku yaala eh, isbitaalka banaadir eh, iyo madiina Eh, iyo sidoo kale safaaradda maraykanka Mhm.
Eh, sidoo kale wadajir waxay leedahay laba suuq oo kala ah suuqa weyn iyo iyo suuqa buulxugey sidoo kale eh, waxaa ku yaalo eh, iskuulo fara badan Eh, waxaa ka mid ah iskuulka wadajir sare oo haatan loo yaqaano tadaamun waxaa kale oo ku yaala c d eh, iyo sidoo kale eh, iskuul siyaad iyo iskuulo kale oo fara badan ayaa ku yaala waaya Eh, eh, haddii aan sidoo kale sii sheegno waxaa ku yaala madiino warshado oo ay ka mid yihiin warshadda eh, musmaarada oo ku taala eh, dhabarka eh, dhanka galbeed ee suuqa weyn ee madiine oo haatan la dayactirayo iyo sidoo kale warshadda sifeynta batroolka oo ku taala agaarka ee qabuuraha bakhdaad waxaa kaloo ku yaala sidoo kale aadan cadde international airport airport ayaa isna ku yaala ee dhanka bari ee degmada wadajir waxaa kaloo ay leedahay eh, degmada bangi weyn oo suuqa weyn ku dhex yaala wuxuuna saaran yahay laamiga Eh, waxaa kaloo ku yaala saldhig boolis oo ah saldhig ku dhegan ee masaajidka eh, isna loo yaqaano online waaya Eh, wadajir waa degmooyinka ka mid ah degmooyinka ugu waaweyn ee gobolka banaadir waayahay Aa- aad baad mahadsantihiin dhuusamareeb baa caawa idinla tartamaysa maxaad eh, taariikh ahaan dhuusamareeb idinku ka taqaanaan
Eh, waxaan cafwan aan ku daraynaa marka hore intaanan u gudbin eh, degmada eh, xuduudaha ay la leedahay waa eh, waxay leedahay dhowr xuduud ay la leedahay degmooyinka kale ee gobolka banaadir waxaa ka mid ah eh, degmada waaberi iyo degmada hoodan degmada dharkeenley iyo shabeellada hoose oo gobolka ee shabeellada hoose iyadana intaas ayay la leedahay waayahay haye su-aashii kale i- eh, maxaad dhuusamareeb ka taqaanaan
Een, inta eh, aan ka ognahay waxaa uun ayagaa nooga sheegay eh, waxa aan ka ognahay eh, iyadana inay yihiin ama inay degan yihiin dad eh, eh, aada u wanaagsan inay degan yihiin eh, gobolkaasna uu leeyahay eh, dad fara badan oo qiimo badan ay kasoo baxaan xuduudda soomaaliyana ku yaalo gobolka waayahay waayahay waa mahadsantihiin bartamaha soomaaliya ayuu ku yaalaa waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaan isbarasho intaas ka badan wadaagi doono waktigan iyo waktiga xiga hadduu eeba idmo barnaamijka tartan cilmiyeedka bisha barakeysan ee ramadaan ee radio muqdisho iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed ay si toosa u baahinayaan ayaan qaybihiisii dhexe ku jirnaa qaybtana waxay ahayd qaybtii isbarashada waxaan gudageli doonaa kollow hadduu eeba idmo qaybtii ugu dambaysay ee su-aala weydiinta labada degmo waxaan rajaynayaa inay khadka kusii jiraan oo ay u diyaar garoobaan in la weydiiyo su-aalaha xiga oo min saddex su-aal ay u hartay toddobada su-aalood ee degmo kastaa la weydiin doono hadduu eeba idmo markana waxaan rajaynayaa in aan qayb yaroo nasashaa kadib aan guda galno hadduu eeba idmo qaybtii xigtay tartanka
haa hibooy hambalyadan iga hoo haddaa horumarkii la helay hanadow halka uu marayo horumarkii dalkeenna horaan ula socdaye hal aan kaa idhaahdee haddee halyeeyadii iyo haweenkiiba haleyleen hawshiiye horaa loo yidhi howl weliba waa wada jiree halka doolar ugu hiili horumarka dalkeenna hooyo haa ibay hawaa igu martay hadalkaaga habboon heegan baan u nahay hagaajinta gobolka iyo hor socodkiisa aan hiil iyo hooba heegan u wada nahay inaan hantideenna dhammaan u hurnaa hagaajinta gobolkeenna ee hadalkayga dhuuxoo halka doolar dhiiba aan horumar gaarne halyey maayaraa habsami u hoggaanshe hibeeya halka doolar
macdanta buur laga bilaabay biya wowiyada marayo magaaga isu soo noqod wanaagsan dhegaystayaal daawadayaal mar kale barnaamijku waa tartan cilmiaadka ramadaanka warbaahinta qaranka oo maamulka gobolka banaadir uu taabagelinayo qaybihii dambe ayaan sii ambaqaadeynaa insha allah dhextaalkii ayaan ka gudbinay waxaa noo haray min saddex su-aalood oo labada degmo aynu weydiino caawa waxaa tartamaya degmooyinka dhuusmareeb iyo wadajir dhuusmareeb waa xarunta gobolka galguduud wadajirna waxay ka tirsan tahay degmooyinka gobolka banaadir inta aan labada degmo u gelin abwaan maki xaji banaadir aan siiya abwaan haya ducada iyo dardaaranka maxaa dhihi lahayd qaybadan baa noo haray waa mahadsantihiin horta waxaan ku jirnaa bishii ilaahay uu bilaha dhammaantooda uu ka fadli yeelay waa bishii khayrka waa bishii ducada waa bishii iscafinta waa bishii isku naxariisashada ee ramadaanu kariim waxaan ka leeyahay marka bismi illaahi raxmaani raxiim suugaanta waa deeq aliyo darajo dheeraad ah waxaa duub abwaan xidhan karoo curinta deelayda dadweynaha ku soo jiidan kara alla qofkuu doono digtoonaada soomaaliyeed dalkan axwaashiisa dib inaad u eegtaan mar kale danyarta xaalkooda isku daya allaa deeq baxshee dejiya laabtiina halees dilo dow maahee midyaha ku celsha daabkooda dib u fura dariiqeedii nabadda gogashii daaweynta waxaan nahay dadaan kala dhacayn duul walaala ahoo diin iyo caqiida iyo hiddaba ku kala duunayne dulqaad iyo inaad muujisaan dibicsanaan waarta isku daya allah deeq baxsha dejiya laabtiina halees dilo dow maahee midyaha ku celsha daabkooda dib u fura dariiqeedii nabadda gogashii daaweynta dulqaad baa adduun lagu dhaqaa nabadda waa daabo isku duubni baa lagu hodmaa nabadda waa daabo dad iskaashi buu walax ku yahay nabadda waa daabo tanaasulka daw baa lagu furtaa nabadda waa daabo tanaasulka daw baa lagu furtaa nabadda waa daabo dagaal iyo colaad joogta baa laga ducaystaaye dalka yaga allow noo xasili daa'im baa tahaye dadka yaga iswaafaji allow daa'im baa tahaye magaalada inoo deji allow daa'im baa tahaye caasimada iloo caasimadda inoo deji allow daa'im baa tahaye amiin xamareey inoo deji allow daa'im baa tahaye amiin banaadir inoo deji allow daa'im baa tahaye amiin awaaraha allow naga dulqaad daa'im baa tahaye amiin nabad caam allow noogu deeq daa'im baa tahaye amiin mandhar kheer allow noogu deeq daa'im baa tahaye amiin dabka shidan allow naga bakti daa'im baa tahaye amiin dembi dhaaf allow noo hibay daa'im baa tahaye amiin saan doonayna noo yeel allow daa'im baa tahaye amiin dalabkeenna noo fuli allow daa'im baa tahaye amiin ducadeenna ee bow ajiib daa'im baa tahaye amiin qaybta koowaad ducada intaas haynoo joogto
aad baad umahadsantahay abwaan markii xaaji banaadir iyo ducadiisii waxaan rajeynaya dardaaranna soo kale inay tahay insha allah waxaan maqaadaynaa qaybii su-aalaha nooga haray labada degmo aan hubiya inay qadka ku jiraan halow dhow samareeb
halo radio muqdisho waa mahadsantihiin degmada kale halow wadajir halow reediyo muqdisho waa mahadsantihiin Eh, su-aashan waxaa iska leh tartamayaasha degmada dhuusamareeb waa su-aasha shanaad ee tartamayaasha dhuusamareeb waana su-aasha sagaalaad ee su-aalaha guud ee tartanka dhuusamareeb dhegiyana fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan isku dhiska kooban salfar iyo kaloriin ayaa waxaa ku jira afartan iyo toddoba dhibic afar boqolkiiba oo salfar ah culays ahaan raadi naaneysta fudud ee isku dhiska aan ku celiyo mar kale dhuusamareeb su-aashu waxay u dhacaysaa isku dhis ka kooban salfar iyo kaloriin ayaa waxaa ku jira afartan iyo toddoba dhibic afar boqolkiiba oo salfar culays ahaan raadi naaneysta fudud ee isku dhiska marka saddexaad ee ugu dambaysa aan ku celiyo dhusmare waxaa laidinka doonaya inaad sheegtaan isku dhis ka kooban salfar iyo kaloriin ayaa waxaa ku jira afartan iyo toddoba dhibic afar boqolkiiba oo salfar ah culays ahaan raadi naaneysta fudud ee isku dhiska waa rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan insha allah waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne macdanta buur laga bilaabay biyo webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biyo webiyada marayo badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
halow dhuusamareeb
halo radio muqdisho haddii aan isku dayno su-aashaasi jawaabteeda annagoo ah degmada dhuusamareeb waxay noqonaysaa salfar dicoloride
ku celi mar kale
salfar coloride
waayah aan guddiga u gudbiyo
degmo degmo ficta weeye degmo degmo ficta weeye
waa hagaag su-aashan la weydiiyey tartamayaasha degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud una dhacaysay isku dhis ka kooban salfar iyo koloriin ayaa waxaa ku jira afartan iyo toddoba dhibic afar boqolkiiba oo salfar ah culays ahaan raadiye naanaysta fudud ee isku dhiska jawaabtay ka bixiyeen waa mid sax ah waana salfar koloride
dul weeye udgoon oo dhirtu ay ku badan tahay Eh, dhaxaan marayoo anigoo ku dheelmanay dhankay waqooyi bariye eh, Ya.
sa-
macnaha inaa isdhiwaco iyo lama dhibcooda korkiga fuushino xamaraga buceelo marka dhab ahaan waxaan dhigayaa suuqa weyn oo dhaxalkii oo aragig iyo geela lagu iibiyey de dhayda caanaha dhexdoodii de ka qaad reer dhuusamareedanu yidhi halkaa baan u dhignay ji gooska ay xanuuni caadi fiiri suuqa weynaan dhigayaa Okay, okay, okay.
dhaajig maca soomaali maahan maxaan ahay maca shiineesa Waay.
adiga ku ekay ma mida Okay, soomaaliya waa- waa- waa- wax yar.
waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
dhegeystayaal barnaamijkii tartan cilmiyeedka bisha barakeysan ee ramadaan ayaan ku guda jirnaa waxaan rabaa inaan eh, khalad yar oo- oo oo su-aal ah, si ka duwan eh, sidii loo baahnaa ay u bixiyeen eh, degmada dhuusamareeb ayaan ah, ah, dib ugu laabanaynaa Eh, guddiga marjaca oo aan dib ula laabanana waxay sheegeen eh, in su-aashii ay jawaabteeda bixiyeen degmada dhuusamareeb sidii u- ay u bixiyeen inaanay sax u ahayn waxaan rabaa een, een, eh, sida ay eh, saxda ahayd inaan eh, haye
waay Axmed cali aad kacliye.
mahadsan tahay eh, musdaf eh, dabcan degmada dhowsamareeb su-aasha la weydiiyey eh, dabcan naynaasaa la weydiiyey degmada dhowsamareeb oo markaasi sida ay ugu dhawaaqeen si ka duwan ayay guddigu soo sheegeen markii jawaabta dhibcihii la bixiyey kadib oo dabcan la isku laabtay waxaa laga rabay inay naynaas sheegaan eh, Magaca lama tartamayaasha weydiin.
degmada dhowsamareeb ee magaca looma baahnayn marka iyaguna magaciyay sheegeen Een, marka dabcan dhibcihii labada ahaa ee la siiyey degmada dhuusamareeb guddigu waxa uu soo saaray in dhibcahaasi aysan sax ahayn oo dib looga celinayo helaakan Marka- diiwaan qaba ukaad, hadan ma soo ukaad, xamaala hadan ma ukaad.
soo naqaan cula jidkale maan ku jiraa maanta dhan ukaad eh, waxaan rabaa marka jawaabta saxda ah ee la rabay maadaama iyagu ay sheegeen magac naanaasta saxda ee la rabo magaca inaad ku dhawaaqdo si ay u ogaadaan Ah, labada markaasaan qaadi karaa ani moosheedan ku celiya lamada dhibco waayahay eh, su-aashu waxay u dhacaysay isku dhis ka kooban salfar iyo colorin ayaa waxaa ku jira afartan iyo toddoba dhibic afar boqolkiiba oo salfar ah culays ahaan raadi naanaysta fudud Eh, isku dhis.
ee isku dhiska naanaysta fudud ee isku dhiska jawaabtu waxay noqonaysaa marka c waa s c l s c l ayaa la Ayaa- rabay inay ugu dhawaaqaan tartamayaasha degmada dhuusamareeb marka waa mahadsantihiin waayahay eh, waxaan sidoo kale u curdaaranaa tartamayaasha degmadooda jir oo ka faa'iidaysi aan loogu gudbin sabab ku aadan waqtigii loogu talagalay jawaabta oo qadarkii dhextaalka guddiga uu talada watay uu qaatay waqtigana uu ka dheeraaday way mahadsanyihin su-aasha xigta waxaa iskale tartamayaasha degmada wadajir ee gobolka banaadir wadajir dhegihiina fura taxliil isku jir ahaa ayaa waxa uu muujinayaa laba hal dhibic laba boqolkiiba oo nitrogen ah lix dhibic eber lix boqolkiiba oo hydrogen ah laba afar dhibic saddex boqolkiiba oo salfar ah iyo afar siddeed dhibic afar shan boqolkiiba oo oksijiin ah raadi naanaystiisa fudud ee isku dhiska aan ku celiyo mar kale su-aasha wadajir waxay u dhacaysaa sida tan taxliil isku jir ahaa ayaa waxa uu muujinayaa ama waxa uu muujinaa laba hal dhibic laba boqolkiiba oo nitrogen ah laba hal dhibic laba boqolkiiba oo nitrogen ah lix dhibic eber lix boqolkiiba oo hydrogen ah laba afar dhibic saddex boqolkiiba oo salfar ah iyo afar siddeed dhibic afar shan oo oksijiin ah raadina neestiisa fudud ee isku dhiska marka saddexaad ee ugu dambaysa wadajir su-aasha aan idinkugu celiyo taxliil isku jir ahaa ayaa waxa uu muujinayaa laba hal dhibic laba boqolkiiba oo nitrogen ah lix dhibic eber lix boqolkiiba oo hydrogen ah laba afar dhibic saddex boqolkiiba oo salfar ah iyo afar siddeed dhibic afar shan boqolkiiba oo oksijiin ah raadi naanaystiisa fudud ee isku dhiska waan rajaynaya inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan insha allah
waxbartaan barwaaqo gaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiyo biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiyo biri khayr ka buuxa waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
halow wadajir
halow reedi jawaabta
bismillaahi raxmaani raxiim annagoo ah tartamayaasha degmada wadajir su-aashaas waxay uga jawaabaysaa hadduu alla idmo hydrogen ama h n four o two s eight h oo keliya waaye n four ama n sub four o sub two s sub eight
hal mar ku celi fadlan
waayahay h oo keli ah n sub four okay mar kale aan kusoo celiyo hal mar
waktiga okay ha ayo waktiga dhowra jawaabta
bil fur n h four bil xir sub two s o four intaas waa waa mahadsantihiin haya jawaabta guddiga ayaan u gudbinaya
waa hagaag su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada wadajir ee gobolka banaadir jawaabta ay ka bixiyeen waa mid saxa inkastoo ku celcelis badan ay sameeyeen jawaabtu waxay noqonaysaa n two h eight s o four jawaab saxa ayay ka bixiyeen waa isla si kalaa looga jawaabi karana way jirtay oo ah markaasi n h four two s o four marka jawaab sax wada jirey wada jirey wanaagsani wada jiray laba dhibcood soo bay ka soo leexata bulxubey soo marti suuqa weynay dhex fadhisaa camba may cunaysaa caliyaa soo qaada oo kiyaal weyn u soo to caddaan kii oo odayaasha hore gesh jireen camal calikee waay caligee kale cali caliyaa cabdilaahi wadaade calige caligee ritiimka qaadka fakrisi caligaan haddii la sheega waa cabsaa wada jir iyo weligiisba tegino ninkii calladoob laba dhibco ka qaata suuqa madiinas joogaa waayahay waa mahadsan tahay su-aasha xigta waxaa iska leh tartamayaasha degmada dhuusamareeb waa su-aasha lixaad ee xaggooda waxay u dhacaysaa sida tan dhuusamareeb sheeg meeraha ugu yar bahda cadceedda aan ku celiyo mar kale dhuusamareeb sheeg meeraha ugu yar bahda cadceedda aan ku celiya marka saddexaad ee ugu dambaysa dhuusmaraab sheeg meeraha ugu yar bahda cadceedda waa rajaynaya inaad garateen hadduu alla idmaan aad ka jawaabi doontaan
barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane
halow dhuusamareeb halow dhuusamareeb waayahay waxaan filayaa dhuusamareeb in aysan qadka ku jirin waxaan ogaan doonaa in qadka cilad ay tahay iyo in kale kadibna dib ayaan ugu soo celin doonaa waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne
waayahay halow dhuusamareeb jawaabta
haddii su-aashaasi jawaabteeda aan isku dayno annagoo ah tartamayaasha degmada dhuusamareeb waa buluto
anu gudbiya guddiga haddii ay ku celi mar kale
waa baluto aan guddiga u gudbiyo haddii ay sax tahay iyo haddii kale
waa hagaag su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud oo u dhacaysay sheeg meeraha ugu yar bahda cadceedda jawaabta ay ka bixiyeen waa mid saxa
meeraha cadceedda sheegaa la yidhi dhuusamareeb waa sheegee laba dhibcood webenasiinan jawaab saxa ayay bixiyeen tartamayaasha degmada dhuusamareeb waana bluto
laba dhibcood weeweyn buluutood leen maqli jira naftigee buluutuul ma jiray laba dhibcood oo weeweyn waxaad qaadisiin suuqa caanaha mar kale ama suxanashaal haddan ama isoo naqdin leh socdaas igu dilaan waran caddeey guddoomiye socda ay dilaan waa mahadsan tahay baawarkaad ma igdhiibay waxaan rabaa fariin inaan aan aan tartamayaasha labada degmo u gudbiyo anoo ku hadlaayo codka ama magaca guddiga tartanka bisha ramadaan ee radio muqdisho iyo s n t v degmada wadajir waxaan uga digaynaa su-aasha marka jawaabta laga sugaayo inay maxaa la yidhaahdaa hakad iyo aan isku dayno iyo yidhaahdaan marka wariyaha su-aasha jawaabta kaa sugaayo uu kula hadlo automatic waa inaad jawaabta guda gashaa oo aadan dhihin annagoo ah hebel hebel annagoo saana haddaan isku dayno macno badan nooma samayn doonto waxaana qaadan doonaa tallaabo ka duwan tan aa nooga barateen intii barnaamijka uu socday waxaan rabaa oo kale inaan saxo tii hadda ugu dambeyso oo ah degmada dhuusamareeb iyana jawaabtii hadda aan ka sugaynay waktigii markii uu ka ilaaday kadib oo aan la hadalnay khadka ayaa go'ay waxaan hubinay sababta uu khadka u go'ay waxaan ogaanay inay tahay cillad farsamo oo dhinaceena ka jirtay kadibna la xaliyey laakiin waxaan iyaga laftooda uga digaynaa suurtagalnimada inay dhacdo in khadka la jaro cid kasta oo khadka jartaa ama si ka duwan shuruucaadka barnaamijka u degsan si ka duwan maaragtay u dhaqanta waxaan ka qaadan doonaa go'aan deg deg ah maxaa yeelay intaasoo malaayiin oo soomaali ah ayaa si toosa u daawanaysa barnaamijka si toosana u dhagaysanaysa waxaan annaga halkan u fadhinaa inaan ilaalino qaynuunaad iyo shuruucaad aan barnaamijka ugu talagalnay marka fadlan labada degmo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka dalbanaynaa inay ilaaliyaan
waa mahadsantahay gudoomiye gudoomiye ku-xigeenka guddiga ayuu ahaa mustafa maxamed axmed war caddeeye warkiisa waa cad yahay su-aasha xigta waxaa iskala tartamayaasha degmada wadajir ee gobolka banaadir waana su-aashooda lixaad wadajir dhagihiina fura sheeg meeraha ugu weyn bahda cadceedda wadajir sheeg meeraha ugu weyn bahda cadceedda markay saddexaad ee ugu dambaysa wadajir sheeg meeraha ugu weyn bahda cadceedda waa rajaynaya inaad garateen hadduu alla idmaan aad ka jawaabi doontaan insha allah
barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowrayaa bulshay kama baaqsanayne baraallayna dhowrayaa waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarane
halow wadajir halow reedii muqdisho jawaabta jawaabtu waa jubiter
aan u gudbiyo haddii ay sax tahay iyo haddii kale gudiga
waa hagaag su-aashan la weydiiyey tartamayaasha degmada wadajir ee gobolka banaadir cabdifitaax jawaabta ay ka bixiyeen sax maaha haddii ay soo hareer martay tartamayaasha kale halow dhow samareeb
halow radio muqdisho jawaabta
waa satan
aan dib ugu celiyo guddiga haddii ay sax tahay iyo haddii kale
waayahay su-aashan la weydiiyey tartamayaasha degmada wadajir si ka faa'iidaysi ahna dhuusan reer loogu gudbiyey iyana kama jawaabin haddii labada dhinacba soo hareer martay guddiga ayaan uga fadhinaa
waayahay su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada wadajir ee gobolka banaadir una dhacaysay sheeg meeraha ugu weyn bahda cadceedda jawaabta saxda ahi waa mushtari jawaabta saxda ahi waxay noqonaysaa mushtari mushtari qoraxda markii ooy meeraha ooy weyn miha mushtari malaa
hadda ma haddan gadaal usoo noqod bahda cadceed mataqaana bahda cadceedda maxaan unuka miya oo qoraxda wareegayna waxay abaabumarka askaasheega ay qabtaan
haddii dumaashayaalkay bataan ilmey macnaa aayaal badan ayleen abtiyaal
waayahay su-aasha xigta waxaa iskale tartamayaasha degmada dhusmareeb waa su-aashooda toddobaad dhusmareeb sheeg magaca bishii sanadkii uu dhashay dhakhtarkii jarmalka ahaa ee qabay aragtida ah in uu unug walba ka yimid unug horay u jiray aan ku celiyo mar kale dhuusamareeb dhegihiyana fura sheeg magaca bishii sanadkii uu dhashay dhakhtarkii jarmalka ahaa ee qabay aragtida ah inuu unug walba ka yimid unug hore u jiray marka saddexaad ee ugu dambaysa aan ku celiyo su'aasha dhuusamareeb waxaan idinka doonayaa inaad sheegtaan magaca bishii sanadkii uu dhashay dhakhtarkii jarmalka ahaa ee qabay aragtida ah in uu unug walba ka yimid unug hore u jiray waan rajaynaya inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan
barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowrayaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowrayaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane
halow dhuusamareeb
halow radio muqdisho jawaabta
kow iyo tobankii bishii disembar kun sideed boqol afartan iyo saddexdii
aha
roberto hog roberto coch
waaya jawaabta aan u gudbiya guddiga haddii ay sax tahay iyo haddii kale دقمة دقمة وقعتها ويا دقمة دقمة وقعتها ويا
waayahay su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada wada degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax aan ahayn haddii dhuusamareeb ay soo hareer martay halow wada jir halow radio muqdisho raadiyaha gaabiya jawaabtana nasiiya fadlan jawaabtu waxaa lagu magacaabaa matias jacob iskaleden shantii abril kun sideed boqol iyo afartii guddiga aan dib ugu celiyey iyana
waaya cabdifitaaxuu su-aashii soo hareer martay tartamayaasha degmada dhuusamareeb si ka faa'iidaysi ahna loogu gudbiyey degmada wadajir tartamayaasha ka socda jawaab saxa kama aysan bixin waayahay aan guddiga ka sugno jawaabta saxda
waayahay su-aashan waa u dhacaysay sheeg magaca iyo bishii sanadkii uu dhashay dhakhtarkii jarmalka ahaa ee qabay aragtida ah in unug walba uu ka yimid unug horay u jiray magaciisu waa rudolf firjow waxaana uu dhashay saddex iyo tobankii oktoobar kun sideed boqol kow iyo labaatankii haddaan ku celiyo magaciisu waa rudolf firjow waxaana uu dhashay saddex iyo tobankii oktoobar
rujow firdow maallaa magaciisa rujow firdow bismillah magacu dad ma diidaayeed waa ku baxaale cerow firjow rujow firjow miya dadku dhash dalka jarmanka adaa lagu jebiya bismillaahi hordow firjow kamarad
waayahay feesta ka buuq iyo wasta kacaabka adoogiis waay rujow firjow war facebook dhakhtar waaye dhaktar miya Ah.
maxaa facebook ma jirinayo facebook la kaa dhume adiga adaa jecelbe waayahay su-aasha toddobaad ee degmada wadajir aan u gudbaynaa wadajir dhegihiina fura sheeg magaca bishii iyo sanadkii uu dhashay botanistihii jarmalka ahaa ee qabay aragtida ah in uu unug walba ka yimid unug hore u jiray aan ku celiyo mar kale wadajir dhegihiina fura sheeg magaca bishii iyo sanadkii uu dhashay botanistihii jarmalka ahaa ee qabay aragtida ah inuu unug walba ka yimid unug hore u jiray marka saddexaad ee ugu dambaysa wadajir dhagiina fura sheeg magaca bishii iyo sanadkii uu dhashay botanistihii jarmalka ahaa ee qabay aragtida ah inuu unug walba ka yimid unug horey u jiray waa rajaynaya inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan hadwallen
beertuu isticmaalka beeray bakshiishkii oo bahabahaysku beertuu isticmaalka beeray bakshiishkii oo bahabahaysku qabiilka la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaageen ku beegsan mayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan
wadajir halo wareedi muqdisho jawaabta jawaabta waxa uu dhashay shanta abriil kun sideed boqol iyo afarti magaciisana waa matias jacob sclayden haddii ay sax tahay haddii kale guddiga aan u gudbiyo
waayahay su-aashii ugu dambaysay ee la weydiiyey degmada wadajir ee gobolka banaadir su-aasha ay ka bixiyeen waa mid sax ah waana matias jacob scladin waxaana uu dhashay sanadka markuu ahaa shantii abriil kun sideed boqol iyo afartii
laba dhibcood wada jir oo saxuurna u baahan saxuurasiyaysin labadan afurka bariisa laga dafyaal sheegay waxaa ka qaadaysin jiirada dan wadaaga bowwaasoo dhigmago labadan dhibcood miswaxa adam kudhibaxagga qaraaw salaam u bixayso salaan hataa maraba kan abaha u dhiib abaha abaha abaha baawurkiisa waxaa lagu xiray baalaha helicopterka cawada duulimaadaas baroobay ilaa jasiir dhulkaasaan maraas yiri waxaa u dhigtaa mataqaana laamiga danwadaagaha oo daraad hal doolar ku dhis
laamigaa la soo saari gobolka banaadir idinku talagal laamigiina isku teesteoya mise yacko yaraan u dhiibaa haddii u dhiibta oo jaabka james waa gashaa dhinacan jubban waa u baxaabaxaawo waayahay waxaa noo soo dhammaaday min toddobadii su-aal ee la weydiiyey labada degmo afar iyo tobanka su-aal waxaana mar dhow ka sugnaa guddiga oo dhibcihiinu sukaan soo aruurinaya balse markan intaa guddiga uu dhibcaha ka shaacinaya dalkaaga hal doolar ku dhiso
haah hiboy hambalyadan iga hoo haddaa horumarkii la helay hanadow halka uu marayo horumarkii dalkeenna horaan ula socdaye hal aan kaa idhaahdee haddee halyeeyadii iyo haweenkiiba haleyleen hawshiiye horaa loo yidhi howl weliba waa wada jiree halka doolar ugu hiili horumarka dalkeenna hooyo haah ibay hawaa igu martay hadalkaaga habboon heegan baan u nahay hagaajinta gobolka iyo horu socodkiisa aan hiil iyo hooba heegan u wada nahay inaan hantideenna dhammaan u hurnaa hagaajinta gobolkeenna ee hadal ga dhuuxoo halka doolar dhiiba aan horumar gaarne halyey maayaraa habsami u hogaanshee hibeeya halka doolar
waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne beertuu isticmaalka beeray waa tahay dhegaystayaal daawadayaal gabagabadii barnaamijka tartancilmeedka ramadaanka ee warbaahinta qaranka ayaynu isla soo gaarnay oo caaway ay ku tartamayaan degmooyinka wadajir iyo dhuusamareeb oo galgaduud iyo banaadir ka kala tirsan natiijada aan ka sugno mustafa maxamed axmed warcadday oo dhibcaha caawa inoo qoray waayahay cabdifataax daarjeyte aad baad mahadsan tahay degmooyinka wadajir iyo dhuusamareeb siduu idiin sheegay waryaheena ayaa caawa tartamayay muddo ayuu tartanka qaatay inkastoo dadaal badanna guddiga iyo xubnaha tabiyaasha barnaamijka ay ku bixiyeen sidii habsami uu barnaamijka ugu socon lahaa degmooyinka laftooda ay aada u dadaaleen sida jawaabaha iyo inkastoo mararka qaarkood xoogaa aanu saluugnay sida qaarkood ay uga jawaabayeen su-aalaha la weydiiyo ama habka ay adeegsanayeen waxaan rajaynayaa inaan ka gudubno tartanada xiga hadduu ee baydmo ama waqtiyada kale xiga waxaan ku hormarayaa degmada dhuusamareeb ee gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya oo caawa tartankii xiisaha badnaa ee soo gabagaboobay su-aalihii la weydiiyey ee toddobada ahaa waxa ay ka jawaabeen laba ka mida su-aalahaas halka shan ka mida su-aalihiina ay hareer mareen oo ay ka jawaabi waayeen sidaas darteed wadarta dhibcaha ay heleen waa afar dhibcood oo labadii su-aalba min laba dhibcood ama su-aashiiba min laba dhibcood aan u qiimeynay sidaa darteedna afar dhibcood ay heleen dhibcaha wadarta marka la isku daro sidoo kale degmada wadajir oo iyana la tartamaysay degmada dhuusamareeb iyana waxa ay su-aalihii la weydiiyey wadartooda guud ay ahaayeen toddoba su-aal toddobadii su-aale la weydiiyey saddex ka mida si saxa ayay uga jawaabeen saddex ka midana way garan waayeen halka waa afar ka midna way garan waayeen sidoo kalena waxa ay heleen hal su-aal oo ka faa'iidaysi ah oo ay ka heleen degmada ay la tartamayeen dhuusamareeb marka wadarta guud ama dhibcaha wadarta ay heleenna waa sideed dhibcood sidaas darteed tartankii caawa labada degmo waa sideed iyo afar oo afar ay lahayd degmada dhuusamareeb iyo sideed dhibcood ee ay la timid degmada wadajir ee gobolka banaadir wadajir ayaa soo baxda oo tartanka wareegga labaad wadajir nasiib wacan dhuusmareeb insha allah waan u rajeynaynaa sanadada soo socda waxaad ii sheegtaa habeen dambe tartamaya habeen dambe hadduu aabaidmo waxaa tartami doona oo jadwalka isku aadka degmooyinka tartamaya bishan barakeysan ee ramadaan ay noqon doonaan degmada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe xarunta u ah iyo degmada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa tartami doona hadduu ay baydmo waa jowhar iyo gaalkacyo waa gaalkacyo waa dhul kala dheer xarumaha gobolka laakiin jidkay walaalkuin jidka jidkay walaal adoo jowhar gaalkacyo ma tegaysa haddii cirka amartid dayuur le maaluja abaar baawrkiis waa kay aqbaala tu samays ani kabtar camal baaraan raacina waayahay aad baa umahadsan tahay jaajuumow habeen dambe hadduu alla idmo sida la sheegay weeyaani waa jowhar iyo gaalkacyo guud ahaan dhegaystayaasha naga dhegeysanaya raadiyo muqdisho iyo daawadayaasha telefishinka qaranka naga daawanaya barnaamijkii tarcilmeedka ramadaan ee caawa ay ku tartameen degmooyinka dhuusmareeb iyo wadajirinta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka inta uu socday xagga raadiya waxaa ka farsameynaya maxamed cabdi kalaf iyo caqiil xagga isku xirka telefoonada cabaas xaaji ayuu ahaa farsamada telefishinka maxamed cabdixakiim bunka isku xirka tv-ga iyo facebook oo caawa life inoo ahaana waxa uu ahaa injineer fuaad muxudiin qaliif kamerumaanada waxay kala ahaayeen cabdullahi calas yackoyar ee socod juuryaaka tubinta axmed calikaay ee kala qayb galay jaajuumow iyo abwaan maka xaaji banaadirna caawa barnaamijku ay inoo joogaan intaan ku kulmi doono barnaamij kala midida habeen dambe hadduu alla idna ay ku tartamayaan jawhar iyo gaalkacyo waxaan idin leenahay
qabiilka la buufinayo asaagana ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaagan ku beegsan mayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan